afartaa xaaladood labiyo toban bay ku noqonaysaa labiyo tobankaasaa mid waliba wuxuu sii yeelanayaa qaarkoodna ay midiiba afar gaadsiiyaan markaa haddaba wuxuu yihi sheekhu balaan hortu dushan mufahanna intaynan mihaalka u teginayn waynin kasarad hadday ka jabto calaa sinfayni laba sinfi hadday ka jabto qubilad waxaa la qaabiliin sihaamu kulli sinfin sinfi iyo fariiq kasta waxaa la qaabilin sihaamta qolo kasta waxaa la qaabilin bicadadihi tiradiisa laba ayuunbaa ka soo baxayaa inay istawaafaqaan iyo inay tabaayunaan labadaasaad marka hore isu eegeysaa haddee wuxuu hi fain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaan rudda sinfu ilaa wafqihi sinfiga cadad ru'uustii waxaad u celinaysaa halkanay masaa'ilkiisa iska tawaafuqeenoo iyo hadday nis iska tawaafuqeen nis baad ka dhigi waxaad dhiganaysaa markaa halkaa cadad ru'uustii niskood ayaad dhigan wa ilaa haddii kaloo aanay tawaafuqin ee maxayse way tabaayuneen turika waad ka tegio sidiisaasaad u dayn markaa mid waliba iyo sihaamkiisi way tabaayuneen ama midna waa tawaafuqeen midna waa tabaayuneen waa saddexdaasun ka tawaafuqayna waxaad u celin wafqigiisa ka tabaayunayna sidiisa ayuunbaad u dayn waxaan filaya maqaamkii hore in la fahmo laga gudbay markaa marka aad mid waliyo sihaamtiisii isu eegtay ee kii waafaqayna aada wafqigiisii u celisay kii tabaayunayna tabaayunkiisii ku daysay ama labaduba hadday tabaayuneen mid walba aad siisii u daysay ama labaduba hadday tawaafuqeen aad mid walba wafqigiisii u celisay mid hadduu waafaqay midna baayinayna aad midna wafqigi u celisay midna aad baayimisay marka ay ru'uustii oo noocaasi halkaa kuu taallo ayagii baad dabeedna isu eegeysaa saddex arrimood baa afartii arrimood baad isu eego tamaasul iyo tadaakhul iyo tawaafuq iyo tabaayun saddexdaasaad isugu eegeysaa uma in tamaathala haddii ay isku mid noqdaan cadadu ru'uusi buu ku yidhi cadad ru'uustii ayaa isku mid noqotay isku mid bay noqdeen duriba axadumaa fii asli lmas'ala midkoodun baad qaadi oo aslumasali baad ku dhufan bicawliha maca cawliha wain tadaakhalaa hadday istadaakhulayaan oo masalan midna uu saddex yahay midna lix yahay duriba akaruhumaa kooda badan baad ku dhufanaysaa mas'aladii wain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaanna duriba wafqu axadihimaa waa hadda labadii ru'uusood ayaa iswaafaqay wafqiga ayaa dabeedna aada u celin midkood wafqigiisa ayaa fil aakhiri lagu dhufanayaa labadii ru'uusood ayaa iswaafaqayoo masalan waxay noqdeen dee lix iyo sideed bay noqdeen markaa waa inaad mid wafqigiisa celisaa ood saddex u celisaa ood maxay ku dhufataa fil aakhari kii kale intaa wixii markaa waxaa kuu soo baxaa uma alxaasiliba fi lmas'alati masaladii oo halkaa kuu taalla ayaa dabeedna ku dhufanaysa ad ku darbinaysaa wixii markaa ay gaadho ayaad ay ka ansaxaysaa wain tabaayana haddii ay tabaayunaan labadii ru'uusood baa tabaayunoo labiyo saddex bay noqdeen duriba axaduma midkood baa fil aakhiri lagu dhufanayaa uma intaa dabeedna alxaasilu labadooda marka laysku dhufto waxaa ka soo xasilgaroobaa fi lmas'alati lagu dhufan aslu masalihii famaa balaga wuxuu gaadho ayay saxad minhu ka ansaxaysaa marka waa laba darbi oo kala dambeeya mar sihaamtan laysku dhufanayo ee ruusta laysku dhufanayo baan leeyahy iyo haddana wixii ka soo xasilgarooba masaladii lagu sii dhufanayo waa labadaa darbi oo kala dambeeya midna xasuusnow waxa aad masalada ku dhufatay waxaa la yidhaahdaa juزءu sahmi juزu sahmi baa la yidhaahdaa wadaaka juزu sahmi faclam anhu waalku raxbiyu lahaa oo ju sahmigaas waa maxay haddaad masaladii aada halkii ka ansaxaysay aada u qaybiso wixii isagaa kuu soo baxaya bal haddaba aynu yar miaalin waxaan umala in la yar fahaymi waxaanu idhi labiyo toban masalo ayaa ka soo baxaya marka sihaamtii iyo cadadkoodii markaa cadad ruusiya sihaamtii laysu eego tawaafuq iyo tabaayun inuu midkood tawaafaqo midna tabaayuno iyo inay labaduba tawaafaqan inay labaduba tabaayunan halkaas saddex weeye ru'uustiina cadadiina waxaa la isu eegaya tamaasul iyo tadaakhul iyo tawaafuq iyo tabaayun labaiyo toban bay markaa ku noqonaysa bal aan misaalino markay labada sinfi iyo cadadkooda tawaafuq ka dhaxeeyo mayd baa dhintayoo wuxuu ka tegey hooyadii lix walaal oo xagga hooye ah labiyo toban nuqto oo xagga aabba ah waxaana yacni xasunaanaysaa iminka weliba kuwani way iska sahlan yihiin masaa'ilkaa marka la dhisayo ee la yidhaahdo masale kastaba ha la dhiso masaa'il badan baa caqli ah oo aan yani wax dhici kara aan ahayn dhismaan lagu hagaajinaya misaalada qaarkood waxaan xasuustaa arbacuuna jadda afartan ayeeyaa ku jira sharci ahaanna saddex ayeeyo wax ka badan lamama arki karo oo afar ayeeyo saddexan dhaxlayaan midna ay maxjuub tahay haddana arbacuuna jadda afartan ayeeye misaalada qaarkood ku jira masaa'ilka qaarkood baa waxay ka ansaxayaan soddon kun ayay ka ansaxayaan waa la iskala tegaya lixdan iyo labaatankan iyo intan marka la ydhaha masaa'ilkaa la wada maro markaa hooyo iyo lix walaaloo xagga hooye ah iyo labiyo toban ukhtoo xagga aabba ah hadda masaladaasaa la doonayaa inaad unugto hooyadu maanta maxay doonaysaa sudus bay doonaysaa walaalaha liumkiina maxay doonayaan aayaddii un soo qabo fain kaanuu agara min dalika fahum shurakaau fi hulu hadday midba ka bataan hulun halkaa u jooji labiyo tobanka ukhtana eleebkiina maxay doonayaan hulusaan bay doonayaan bal masaladii lix uga dhis lix markaad uga dhisto hooyadii sudusoo hara bay qaadato kuwii liumka ahaana laba oo hulusa bay qaateen hablihii ashiqada ahaa ama liabka ahaana meesha liab dhaho waxay qaatay ayagana saddex baa ku jira waad u cawlaysaa masaladu toddobay noqonaysaa toddoba markaad uga dhisto bal qolo waliyo hooyada iyada midkeedu waa iskaga filan yahay lix hablood lixda ama inan ama hablood de midkaa doontaba dha waladlunku isma khilaafaynin maxaa ku soo hagaagay laba waa lix iyo laba maxay markaa samaynayaan markaad soo egtee sihaamtii iyo iyo cadad ruustoo lixa tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya maxaad samaynaysaa markaa ikhwada markaa nis u celi saddex ka dhigoo halaa kaga tag dabeed rudba sinfu ilaa wafqihi halkuu ina leeyahay weeye saddexdaa halkaa dhigo waxaad u timaadaa labiyo tobankii ikhwo maxaa u yaalla afar baa u yaalla ayagana waxaynu leenahay waxa ka dhaxeeya tawaafuq birubuc baa ka dhaxeeya ayagana rubucu celi ayagana rubucu celi oo labiyo toban rubucoodu waa maxay saddex weeyaan marka halkaa maxaynu ka gudubnay markaynu halkaa marayno inaynu isu eegnay sinfi kasta iyo sihaamtii ka jabtay labadiiba maxay noqdeen baanu idhi tawaafuq waynu celinay kuwii niska iska waafaqeeye lixda iyo labada ahaydna waxaynu u celinay saddex kuwii rubuca iska waafaqeen labiyo tobanka ahaayee ay ka jabtay afartuna afar baynu u celinay rubuca saddex baynu u celinay rubuca halkaa waxaad kaga soo gudubtaa tallaabadii hore maxaa kuu hadhay waxaa ku hadhay inaad haddana cadad ruustii isu eegto cadad ruustina waa maxay maanta kuu soo hadhay waa saddex iyo saddex ile waynagana soo burburinoo intaasunbaynu kala soo hadnee saddex iyo saddexna maxaa afartii meelood markaad isugu eegta maxay noqonayaan tamaasul mar haddii ay tamaasuleen maxaan nidhi mid baad qaadanaysaa oo aslu masalihii ayuunbaad ku dhufan saddexun waxaad ku dhufataa toddoba koob iyo labaatan bay gaadhaysaa halkaasay dabeedna uga ansaxaysaa masaladii kaasi waa miaal bal mid kale mayd baani dee wuxuu ka tegey hooyo lix ukhto oo liuma siddeed ukhto oo liaba masaladu waa toddobada lafdeedii un toddobada lafdeedii un bay ka dhismaysaa waa tiradii un baynu yaraynaylayne maxaad markaa eegaysaa lixda walaal maxaa ku soo hagaagay laba maxay markaa labadaasina tawaafuq binis weeyaan waa tiinu soo marayne saddex u celi saddex baad halkaa dhigtay walaalihii akhawaadkii ayaa iyaguna ku yimi maxau yaalla afar iyaguna waa imise sideed waxaad u celisaa iyagana tawaafuq birubuc baa ka dhaxeeye iyagana rubuc u celi labaad kala soo hadhaysaa waxaad isu eegtaa markaa ila tallaabadii hore waad ka soo gudubtee waxaad isu eegtaa cadadu ru'uusanimha kuu soo hadhay waa maxay waa saddex iyo iyo laba waa mutabaayinaan hadday tabaayinaanna muxuu ina soo yidhi mid baad qaadi oo ka kalaad ku dhufan laba qaadoo saddex ku dhufo lix bay ku noqonaysaa lixdaa haddana intaad sii qaadato aslu maslihii ku dhufo oo toddoba ah labiyo afartan bay ku noqonaysaa halkaasay ka ansaxaysaa dabeed halkaa ayay ka ansaxaysaa haddii aynu sii wadno miaal kale lix saddex hablood mayd baan inta wuxuu ka degay saddex hablood oo dhalay iyo laba okto markaa maxaynu samaynaynaa maxaynu masalada uga dhisaynaa saddex baad masalada uga dhisaysaa saddex markaad uga dhisto waxaad siinaysaa ukhtooyin saddexda binto waxaad siinaysaa uluaan oo laba ah sow sida maaha saddex binto iyo waxaynu ku soo dhex jirnay faracii tasxiixu lmasaa'il masalooyinka markay jabgalo sidii looga saarayey ee loo ansixinayey ee sinfi walba loo siinayey wixiisii oo saxiixoo si siman ugu qaybsamaya markaa sheekhu wuxuu inoo soo tilmaamay haddii sinfi keliya ay ka jabto in sihaamta ka jabtay iyo cadadu ru'uustooda un la ysqaabilinayo oo tabaayun iyo tawaafuq la ysugu eegayo haddii markaa ru'uusta iyo sihaamtu ay tabaayunaan ru'uusta madaxyooshoo dhammaystiran ayaa aslu masalaha lagu dhuftaa haddii ay iswaafaqaanna wafqiga cadadku uu sihaamta ka waafaqay ayaa lagu dhuftaa aslu masalaha wixii ay gaadha ayay ka ansaxdaa haddii ay markaa laba sinfi ka jabto waa in inkasarad calaa sinfayni hadday laba qolo ka jabto quubilat waxa la qaabilin sihaamu kulli sinfin sinfi la arko iyo qolo kasta sihaamtiisa waxa la qaabilin bicadadihi madaxyaalkiisa tiradooda ayuunbaa la qaabilin fa in tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaan sihaamta iyo cadad ruuustu ruddo sinfu sinfiga waxaa loo celinaya ilaa wafqihi wafqigiisa ayaa loo celin halkaa uu ka waafaqay ayaa loo celinayaa wa ilaa haddii kale oo ay tabaayunaan macnaha sihaamta iyo cadadku hadday tabaayunaan labadoodba ama mid ahaantoo turika sinfiga mubaayinka ah cadad ru'uustiisa siooda ayaa loo daynayaa markaa waxaynu nidhi waa laba jaran jarro oo mar waxaa laysu eegayaa sihaamta sinfi kasta iyo ru'ustooda madaxyaalkooda ayaa laysu eegayaa labadaasun baana laysugu eegayaa tabaayunka iyo iyo tawaafuqaasaa laysugu eegayaa markaa haddii ay tawaafuqaanna wafqiga ayaa loo celiyaa haddii ay tabaayunaanna sidiisa ayaa lagu daayaa markaa kadib ayaa haddana waxaa loo soo gudbaa ru'ustii oo kii tabaayunayna sidiisii loo daayey intiisii tiradiisii caadiga ahayda kii kalena wafqiga loo celiyey labadoodaas ayaa loo laysu eegaa umadu waa intaa halkaa dambay dabeedna jaranjaradaa dambay ka hadlaysa uma in tamaathala haddii ay tamaathulaan oo ay isku mid noqdaan cadadu ru'uusi duriba axaduhumaa fii aslimas'alati midkood ayuunbaa aslulmasalaha lagu dhuftaa bicawliha maca cawliha haddii ay macalcawl ahayd wain tadaakhalaa haddii ay istadaakulaanna duriba agaruhumaa kooda badan ayuunbaa lagu dhuftaa aslu masalihii wain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaanna duriba wafqu axadihimaa midkood wafqigiisa ayaa fil aakhari ka kale lagu dhuftaa midkood wafqigiisa ayaa ka kale lagu dhuftaa uma intaa dabadeed alxaasilu marka wafqigaa kii kale lagu dhuftay waxaa ka soo xasilgaroobaa fi lmas'alati masalada lagu dhuftaa wain tabaayana haddii ay tabaayunaan labadii ru'uusood hadday tabaayunaanna labadii madaxyaal hadday tabaayunaanna duriba axaduhumaa midkood baa fil aakhari lagu dhuftaa markaad labadoodii isku dhufato uma alxaasilu waxaa ka soo xasilgarooba ayaa fi lmas'alati mas'aladii lagu dhuftaa markaa amhilo dhowra ayaynu soo marnay bal amhilo kalena mihaallo kalena waynu sii raacinaynaa waxaynu nidhi mihaal ahaan wuxuu ka tegey maydku saddex hablood uu dhalay iyo laba walaal oo labo ama xagga hooyo xagga hooyo xagga aabbaay ka walaalayihiin ama xagga aabba unay ka walaala yihiin masalada markaad dhisayso maxaad maxaaduu faradlahe ku jira saddexda hablood dee waxay maanta doonayaan huluhaan labada walaal ayagu waa casabo masaladii saddex ku dhis hablihii laba sii halka soo hadhayna waxaad siisaa labada walaal labadooduba markaa way ka jaban tahay markay labadoodiiba ka jabtay jaranjarradii hore mar oo waxaad isu egtaa saddexda hablood iyo sihaamta ka jabtay oo laba ah sow tabaayun kama dhaxeeyo saddexda hablood cadruustooda sidooda u daa waylaa turikadii weeyaan sidooda u daa labada walaal maxay heleen hal sahmi halkii sahmiye ru'uustooda markaad soo eegtana tabaayun baa ka dhexeeyo waa labiyo mid ayagana turikadho sidoodii u daa markaad mid walba aada sihaamtii iyo ru'uustiisii aada soo eegtay tabaayunayn mid walba siisii aada u daysay labadoodii markaa u kaalay haddana waa saddex hablood iyo laba inan saddex iyo laba markaad soo eegtana cadadkaasina waa mutabaayin maxaynu markaa samaynaynaa waa halkan ugu dambaysa inu yidhi wain tabaayanaa duriba axaduhumaa fi laakhiri markaa midkood midka kale ku dhufo saddex laba ku dhufo ama laba saddex ku dhufo lix bay kuu noqonaysaa uma alxaasilu fi lmas'alati inta xaasilka ee labadaa isku dhufashada kaga soo baxdaad masaladii ku dhufanaysaa lix baa imika inoo soo xaasilgaroday soo maaha aslu masalihiina muxuu ahaa saddex buu ahaa saddexdaasun ku dhufo maxay kuu noqotay markaa siddeed iyo toban siddeed iyo tobankaas ayay ka ansaxaysaa siddeed iyo tobankaasay markaa ka ansaxaysaa xagga dambu inoogu sheegi doonaaye waxa aad masalada ku dhufatay ayuunbaa cid waliba waxay lahayd adugu masaladii hore ay ka qaadatay aad ugu dhufanaysaa saddexda hablood maxay masaladii hore ka qaateen laba sow maaha lix ugu dhufo labiiyo tobankaasay iyagu qaadanayaan labada walaalna maxay qaateen hal uun lixdii ugu dhufo lix bay iyaguna qaadanayaan markaad doonaysa masalada dambe inaad qaybiso isagaa xagga dambe inoogu sheegi doonee masaladii hore qofku wuxuu ka qaatun baad masaladan dambe ugu dhufanaysaa yani waxaanaad ku garaacday mihaallo kale aan sii raacino masalan markay labada sinfiye cadadkooda midna iswaafaqay midna uu tabaayunay ayaynu ayna mihaalinaynaa mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey lix hablood oo dhalay iyo saddex walaalo ama xagga aabbiyi xagga hooyabay ka walaalayihin amna xagga aabbaay ka walaalayihiin masalada marka u horaysa waa tii oo kale saddex baad ka dhisaysaa labada hab lixda hablood waxaad siisaa laba saddexda ikhwana maxaad siinaysaa hal bal haddaba jaranjaradii hore waxaad isu egtaa qolo kasta iyo sihaamtay qaateen lixda hablood maxay qaateen labay qaateen markaad isu egto maxaa ka dhaxeeya tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya hablaha markaa ruddo sinfu ilaa wafqihidii weeyaan sinfiga waxaa loo celinayaa wafqigiisa markaa markaa hablaha wafqigooda oo niskaasa u celiyo saddex ka dhig saddex baad ka dhigtay saddexdan walaal maxay iyagu heleen hal halkii iyo markaad isu eegto cadruustoodii oo saddexa tabaayun baa iyana ka dhaxeeya iyagana sidooda aad u daynaysaa maxaad markaa samaynaysaa waxaad isu eegaysaa haddana labadii ru'uusood lixdii hablood saddex baa inooga soo hadhay walaaluhuna saddex bay ahaayeen maxay markaana noqdeen mutamaahilayn maxaanuu ina soo yidhi uma in tamaatala cadadu ru'uusi duriba axadumaa fii asli lmas'alati markaa saddexuun saddex ku dhufo maxay noqonaysaa markaa sagaal bay noqonaysaa sagaalkaasay markaa ka ansaxaysaayo ay uga qaybsamaysaa mithaal kale afar hablood iyo saddex walaal oo ay xagga aabba ka walaala yihiin mayd baa dhinta wuxuu ka tegey afar hablood uu dhalay iyo saddex walaal oo ay xagga aabba ka walaala yihiin bal u qaybiyo masalada saddex un ku dhis ilay uluaanun baa wax farada ku jire saddex markaad ku dhistay hablihii laba sii saddexdii walaalna maxaa u soo hadhay waxaa u soo hadhay mid iyagana waa uma qaybsanto marka haddaba markaad afartii hablood iyo labaday qaateen isu eegto maxaa ka dhexeeya tawaafuq binis afartii hablood waxaad u celisaa laba u celi saddexdii walaalna halkoodii daayo midh baa ka jaba iyagana tabaayun weeyaana turika kaana dho halkiisaa ku daa maxaa markaa meeshii ku yaalla laba hablihii ka soo baxay ilan way tawaafaqeene iyo saddexdii tabaayun baa markaa ka dhexeeya midkood qaadoo ka kale ku dhufo maxaa kuu soo baxaya lix baa kuusoo baxay laba markaad saddex ku dhufato waxaad kusii dhufataa aslu masalihii ayagana kusii dhufo sideed iyo toban ayay iyana ku noqonaysaa halkaasay ka qaybsamaysaayo ay uga ansaxaysaa marka haddaba miaaladu waa ilaa labiyo toban miaal buu dhigaya muqnigaa wada dhigaya oo waa layska fahmi karaa taase waxa laga maarmaan ahun labadaa jaranjaro inaad kala fahamto labadaa jaranjaro waa inaad kala fahamtaa oo marka u horaysa waxaad isu eegaysaa dadkanay ka jabtay iyo sahmiyaalkan ka jabay ayuunbaad isu eegaysaa waxaanad isugu eegaysa waa tawaafuq iyo tabaayun haddii ay tawaafuqaanna sinfiga wafqigaad u celin haddii ay tabaayunaanna sidooda ayaad ku dayn kadib baa waxaad isu eegaysaa haddana labadii ru'uusood oo hadday tabaayuneenna sidoodii ah hadday tawaafuqeenna mid wafqi loo celiyey ayaad isu eegaysaa afartii arrimood baad isu eegaysaa ee tamaahul iyo tadaakhul iyo tabaayun iyo tawaafuq afartii arrimood baad sugaysaa hadday tamaasulaan midkood baad qaadanaysaa ka kalaad ku dhufanaysaa haddii ay tadaakulaan ka badan baad qaadanaysaa aada masaladii ku dhufanaysaa haddii ay tawaafuqaanna mid baad wafqigii qaadi oo ka kalaad ku dhufan oo dabeedna waxaa kasoo xasilgarooba aslumasalaa ku dhufan haddii ay tabaayunaanna labadooda intaad isku dhufato ayaad waxaa kasoo xasilgarooba ku dhufanaysaa aslumasalihii markaa tamaasulka midunbaad soo qaadan kaasaad aslumasalihii ku dhufaysaa jaranjare dhexe mari maysid markay tadaakulaanna ka badanunbaad qaadanoo aslumasali baad toos ugu dhufanaysaayoo jaranjaro ma maraysid laakiin labada kale markay tawaafuq iyo tabaayunka jaranjaro dhexaad baad maraysaa oo markay istawaafuqaan mid wafqigiibaad ka kale ku dhufan wixii kasoo xasilgaroobaad haddana aslumasalihii kusii dhufan markay tabaayuneenna labadooda inta laysku dhufto ayaa waxaa kasoo xasilgarooba aslumasalaha lagu dhufanaya yacni intaasun in la fahmo ayaa muhiima intaa haddii la fahmo mihaalkana laysdul taago way iska fududaanaysaa laguna celceliyo bal aynu taa ka sii gudubna haddaba wain tabayana duriba axadumaa fi laakhari uma alxaasilu maa fi lmas'alati lagu dhufan famaa balaqa wuxuu gaadha ayay saxad minhu masaladu ka ansaxaysaa wa yuqaasu calaa haada kan waxaa looga qiyaasanayaa alinkisaaru jab calaa alaaatin calaa alaaati asnaafin saddex sinfi ay ka jabtay iyo wa arbacatin afar walaa yaziidu mana kordhayo alinkisaaru jabkuna calaa daalika kaa ka kordhi maayo fa idaa aradta marka aad doonto dabeed macrifata nasiibi kulli sinfin sinfi la arkaa nasiibka uu ka helay markaad doontay inaad ogaato min mablaqi lmas'alati mas'aladu halkay gaadhay fadrib nasiibahu nasiibkiisa min asli masalati uu ka helay waxaad ugu dhufataa fii maa darabtahu fiiha masalada waxaad ku dhufatay famaa balaqa wuxuu gaadhaa fa huwa nasiibuhu waa sinfigaa nasiibkiisii uma intaa dabeed taqsimuhu waxaad u qaybin calaa cadadi sinfi sinfiga tiradiisi baad dabeedna u qaybin bal aan kana eegno gala waxbaa ka jira weligunbaa fahmadiisi wuxuu yidhi sheekhu markaynu soo miisaalinay ayadoo hal sinfi ka jabtay waynu soo miisaalin iyadoo laba sinfi ka jabtayna waynu soo miisaalin haddaba wuxu uhi dee ku wadi maayo une kaasuun waxaad uga qiyaasataa marka ay ka jabto saddex qolo iyo marka ay ka jabto afar qolo jabkuna intaa kama kordho haddaba bal aynu labadaba miaalino bal waxaad eegatae miaalkaa muqnigu dhigayo jaddatayn alaaa ikhwa lium wa cammayn waxa meesha jooga laba ayeeyo waxaa kaloo jooga saddex walaal oo liuma waxa jooga laba adeer bal hadda masalada markaa taasiili asalkeedii baynu raadinaynaa labada ayeeye maxay leeyihiin sudus bay leeyihiin saddexda walaal ee liumkiina maxay ayana wax ku dhaxlayaan ulu ayay wax fayn kaanu aktara min dalika falhum shurakaau fi ulu ulu bay wax ku dhaxlayaan sudus maaha labada adeerna waa casabo waa baaqi sugayaan bal haddaba sudus iyo ulu way istadaaqulaan ka sare ay ka roonun baad masalada asal uga dhigaysaayoo lixdaynu ka dhigaynaa labada ayeeyo maxay ay sudusku waa yeelanaya waa maxay waa hal saddexda walaalna maxay leeyihiin ulu oo laba ah labada adeerna maxaa u soo hadhay saddex bal saddexda qoloba markaad eegto way ka jaban yihiin labada ayeeye maxay qaateen hal bay qaateen oo hal dee si siman uguma qaybsamo waa ka jaban yahay maxaana ka dhaxeeya markaad eegto dee waa tabaayun bal labadii ayeeye turi kadho halkoodaa labada ayeeye udaa alaaa ikhwatin lium waxa yimi laba saddex walaalo xagga hooye ah oo maxay qaateen laba ayagina maxay noqdeen waa tabaayun ayagana turi kadho halkaa ayana kaga tag waxa kuu yimi labadii adeer maxay ayana meesha ka heleen saddex bay ayana ka heleen saddex iyo labana isuma qaybsanto turi kadho ayagana halkaa ku daa jaranjaradii hore waa taa waynu ka baxnay oo ahayd inaynu isu eegno qolo walba cadadruusood iyo sihaamta ka jabta inaynu isu eegno jaranjaradaa waynu ka gudubno waxaan ihi labada ayeeye hal bay qaateen way ka jabantahay halkaa ku daa saddexda walaal hulud bay qaateenoo laba ahoo way ka jabantahay ayagana waa tabaayun halkaa u daa labada adeerna saddex baa u soo hadhayo ayana way ka jabantahay halkaa u daa tabaayun bay noqday jaranjaradii saddexaad maxay ahayd markaa jaranjaradii labaad in haddana ru'uusaha laysu eego ru'uusihii madaxyaalkii baynu soo eegnayoo waxaynu nidhi labada jaddo iyo labada cam waa mutamaail waa isku mide midkooda reeboo mid soo qaado saddexda u geed tabaayun baa ka dhaxeeya maxaanu nidhi ru'uustu hadday tabaayuntana maxaynu nidhi midkoodinka kale lagu dhufto laba saddex ku dhufa markaa lix bay ku noqonaysaa lixdaa waxaad kusii dhufataa haddaba uma alxaasilu fi asli masalati lixdii kusii dhuf labiyo toban bay ku noqonaysaa waxaan leeyahay lix iyo soddon lix iyo soddon bay ku noqonaysaa lix iyo soddonkaasay dabeetana uga qaybsamaysaayo waa halka masalada dambe uu ku sheegaye lix iyo soddonkaa maxaynu masalada ku garaacnay sow lix maaha qof waliba wuxuu masaladii hore ka qaatan baad ugu dhufanaysaa ayooyinku maxay ka qaateen waxay ka qaateen sudus oo hal ahaa lix ugu dhufo lix bay qaateen saddexda walaal masaladii hore maxay ka qaateen laba laba lix ugu dhufo labiyo toban labada adeer maxaa usoo hadhay saddex saddexuun lix ugu dhufo ayagana siddeed iyo toban soo sidaa kumay dhammaanin taasina waxa weeye marka ay saddex ka jabtay waxaa kaloo looga qiyaasanayaa buu idhi walinkisaaru fiiha calaa asnaafin arbaca afar qolo markay ka jabtana ayana saasaa looga qiyaasay bal miaalkaa kalena eego wuxuu ihi zawjatayn arbacu jadaad alaaa ikhwatin lium wa cammayn meesha nin baa geeriyooda wuxuu ka tegey laba islaamooduu qabay afar ayeeyo saddex walaalay xagga hooye ka walaala yihiin iyo laba adeer bal masalada waxaynu raadinaynaa asalkeeda hore labada zawje maxay leeyihiin maanta rubuc bay leeyihiin waayo dee farac ma joogo afarta ayena maxay leeyihiin sudus bay leeyihiin saddexda ikhwaanli umkiina maxay leeyihiin ulu dabeetana labada camna waayo waa casabo bal haddaba waxaad isu eegtaa horta ulu iyo sudus iyaga way isdaaquleene ishoosgeen maxaa meesha isku soo hadhay rubuc iyo iyo sudus ba isku soo hadhay tawafuq binis baa ka dhexeeya mid niskii qadabka kale ku dhufo labiyo toban bay horta masaladu kaaga soo unkamaysaa labiyo toban markay kaaga soo unkantay maxaa u rubca saddex baa u rubcee labada zawjasii maxaa u sudus ah laba labadaan waxaad see afartii ayeeyo maxaa u hulud ah afar waa saddex meeloodoo midna afar ah labiyo tobanku afartaana waxaa taa saddexda walaal ee li'umka ah maxaa soo hadhay markaynu ka bixinnay saddex iyo laba shan afar kalena aynu ka bixinnay sagaal saddex baa soo hadhay saddexdaasina waxay u yaallaan labadii adeer intaba way ka jaban tahay afartaba markaa way ka jaban tahay maxay ahayd markaa jaranjaradii ugu horreeysay inaynu isu eegno qolowal iyo sihaamtooda inaynu sihaamtii ru'ustooda inaynu isu eegno ayay ahayd waayo waxaynu ka soo bilownay labada zawjo maxay qaateen saddex saddex iyo laba markaad isu eegto waa mutabaayinaan turi ka dhaho labada zawjo sidooda u daa afarta ayeeyaa ku yimi maxay qaateen sudus bay qaateen oo imise ah laba ah ayaga tawaafuq binisbaa ka dhaxeeye labada ayeeye laba kaso iyo ayaga tawaafuq baa ka dhaxeeye tawaafuq binisbaa ka dhaxeeye laba kasoo reeb saddexda ikhwaali umka ah ayaa iyaguna ku yimi maxay qaateen afar afartii iyo cadiruustooda isu eg tabaayun weeyaane saddexdaana halkoodaa ku daa labadii adeeru kaalay maxay qaateen saddex saddex iyo isu egayeena tabaayun weyna iyagana halkaa kaga tag jaranjaradaa waad ka gudubtay haddaba haddana waxaad ku soo bilowdaa tii kale madaxyaalkooda inaad isu eegto waxaynu leenahay labada zawjo iyo afartii ayeeyo laba ka soo hadheen ila sihaamtoodii bay tawaafuqeeneen iyo labada cam waa mutamaaileyn waa mutamaahil saddexdoodaa laba qura ka soo qaado maxaa kuu imanaya dabeed saddexdaa laba ka soo hadhay iyo saddexdii walaal maxaa ka dhaxeeya tabaayun maxaynu nidhi markaa laba qaadoo saddex ku dhufo lix bay ku noqotay lixdaasun waxaad ku dhufataa labiyo toban lix markaa labiyo toban lagu dhufto waa labiyo toddobaatan labiyo toddobaatankaas ayay dabeedna si wanaagsan uga qaybsamaysaa waa halkaa markaa wuxuu yidhi wayuqaasu calaa haadaa kan aynu soo marray waxaa looga qiyaasaan alinkisaaru jab calaa alaaaatin calaa alaaati asnaafi saddex sife ay ka jabtay iyo wa arbacatin afar walaa yaziidu linkisaaru jabkuna ka kordhi maayo calaa daalika afartaa sifi kama kordho haddaba markaad intaa ka soo gudubto amhiladeeduna dee aad bay u fara badan tahay oo marka la yidhaahdo mid kasta ha la miaaliyo aad bay u badataa sidaa daraaddeed waxaa ku jira miaallo fara badan oo caqli ah ee aan dhici karaynin ee haddana xisaabta un la marinayo waataynu miaalada qaarkood tilmaanay in afartan ayeeye lagu soo daro arbacuuna jadda masaa'ilka qaarkood sida loo wado soddon kun konton kun qaar baa gaadha jus-u sahmiga keliya masalada lagu darbinayo ayaa mararka qaarod laga inuu soddon kunba noqdo oo maalan hadday afartoodiiba dee tabaayunaan mid baad midkii ku dhufan wixii markaad isku labadoodaa isku dhufata haddana kuwii kale usii eegi way tabaayun haddana ka saddexaad kusii dhufan haddana ka afraad baad kusii dhufan marka intaasi isla korodhay xaasilku soo baxbaad asumasali u iman markaa dee waxay noqonaysaa kumanyaal bay gelaysaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi fa idaa aradta marka aad doonto masalada intaa tasxiixisay dee macrifata nasiiba nasiiba nasiibi kulli sinfin sinfi la arko qolo la arko oo qolyaha ay ka jabtay ah nasiibkooda inaad ogaato markaad doonto min mablaqilmas'alati masaladu halkay gaadhay sinfi weliba wuxuu ka helaya markaad doonto fadrib waxaad ku dhufataa nasiibahu sinfigu wuxuu ka helay min aslilmas'alati mas'alada asalkeeda sinfigu wuxuu ka helay fii maa kii ku dhufo darabtow fiiha masalada aad ku dhufatay famaa balaqa wuxuu gaadho dabeed ku dhufashadaasi fa huwa nasiibuhu nasiibkiisii weeyaane bal ogow uma intaa taqsiimhu waxaad u qaybin calaa cadadi sinfi sinfiga tiradiisa ayaad u qaybin halkaa dambe macnaha uga jeedaa waxa weeye iminka saw labada zawjo sinfi maaha afarta ayeeyena waa sinfi saddexda walaalomkiina waa sinfi labada adeerna waa sinfi waxaad doonaysaa inaad ogaato qolo waliba masaladu halkay gaadhay intay ka heshay inaad ogaato masaladu waxay inoo gaadhay asalkeedu labiiyo toban bay ahayd baynu nidhi waxaana inoo gaadhay labiiyo toddobaatan markaa muxuu ku yihi markaa doonto nasiib kasta nasiibka sinfi kasta inaad ka ogaato min mablaqi اlmas'ala masaladu halkay gaadhay oo labiyo toddobaatan ka ah fadrib nasiibahu sinfigaa doonaysa nasiibkiisa inaad ogaato waxaad ku dhufataa min asli lmas'alati masalada asalkeedii hore labiyo tobankii sinfigu wuxuu ka helay waxaad ku dhufataa fii ma darabtahu masalada waxaad ku dhufatay bal hadda halkaa jooji waxaynu leedahay labada labada zawjo maxay masaladii hore ka qaateen waxay ka qaateen rubuc oo saddex ahaa saddexdii un waxaad ugu dhufataa lixdii aada masalada ku dhufatay siddeed iyo toban halkaasay markaa ayagu intaasay labiyo toddobaatankii ka heleen afarta ayeeyu maxay lahaayeen laba laba un lix ugu dhufo labiyo toban bay iyagana u noqonaysaa saddexda walaal maxay lahaayeen afar afar waxaad ku dhufataa lix afar iyo labaatan labada adeer maxay masaladii hore ka helayeen saddex saddex un waxaad ugu dhufataa lix siddeed iyo toban horta waynu ogaanay markaa sinfi kasta mablaqii masaladu halkay gaadhay wuxuu ka helay uma taqsimuhu waxa weeye calaa cadadi sinfi haddana qolo waliba ilantiray ahaayeene waxaa u soo baxay u qaybi oo maxaynu idhi labada zawjo maxay masaladii hore ka heleen baynu nidhi laba waxaan leehay saddex saddexdii markaad ugu dhufatay wixii aad masalada ku dhufatay oo lixa maxay u noqotay siddeed iyo toban siddeed iyo tobankii un markaa u qaybi labadooda sidaas weeye saddex lagu dhuftay lix waa siddeed iyo toban soo maaha labadoodii inu qabiyo markaa waxay noqonaysaa mi sagaal afarta ayeeyo maxaynu idhi maxay helayaan labay heleen oo labiyo toban ayagiina u qaybi afartoodii oo min saddex bay helayaan ayaguna uma taqsiimuhu calaa cadadi sinfidu waa caynkaa saddexda walaalee liumka ahi maxay heleen afar iyo labaatan soo may hayn intay heleen ayagu waxay ahayd masaladii hore waxay ka heleen afar lagu dhuftay lix afar iyo labaatan afar iyo labaatan loo qaybiyey saddex markaa maxay noqonaysaa min siddeed soo maaha min siddeeddaasay iyaguna yeelanayaan labada adeer maxay qaateen saddex bay qaateen lagu dhuftay lix siddeed iyo toban laba markaa u qaybi ayaguna waa min sagaal soo maaha sidaas weeye markaa waa labadaa jaran jaro faidaa aradta markaa doonto macrifata nasiibi kulli sinfin sinfi la arka nasiibkiisa inaad ogaato markaa doonto min mablaqi lmas'alati masaladu halkay gaadhay oo labiyo toddobaatankaa fadrib nasiibahu sinfigaa nasiibkiisa min asli masalati uu ka helay waxaad ugu dhufataa fii maa darabtahu fiiha masalada waxaad ku dhufatay qof walba waxaad ugu dhufataa un nasiibku labiyo tobankii ka helay sinfi la arka nasiibku labiyo tobankii keenu lixda ugu dhufo masaladana waxaa lagu dhuftayna waxaa la ydhaha weligenyayda ka lumin juzu sahmi baa la ydhaha juzu sahmiga ugu dhufo famaa balaqa wuxuu gaadhaa fa huwa nasiibuhu sinfigaa nasiibkiisii weeye uma intaa dabeedna taqsimuhu waxaad u qaybin calaa cadadi sinfi sinfiga tiradiisa ayuunbaad u qaybinaysaayo ilan sinfi waliba tiruu sii ahaaye ayaad u qaybin wallahu aclam farcun haadaa farcun kani mid laga farciyey weeyaan masaa'ilkii hore marka halkaa hore wuxuu inooga soo hadlay tasxiixu lmasaa'il masalooyinka sidii loo saxiixinayey ee jabka looga saarayey weliba marka ay meyd keli ah ay tahay bay ahayd haddana iyadoo la tasxiixinayo meyd iyo wax ka sii badan loo tasxiixinayo ayuu halkan nooga gelayaa munaasakhaad baa la yidhaahdaa ka waa nooc tasixu lmasaa'il un ka mid a sidaa daraaddeed buu farac uga cabiray markaa nasfiguna luqa ahaan waxaa la yidhaha shayga oo la buriyo oo la suuliyo nasakhat ishamsu adilla bimacnaa cadceeddii harhkii ayay tegsiisay xagga istilaax ahaan waxaa la yidhaahdaa ama fuqahadu waxay u yaqaanaan masalan iyadoo qof uu geeriyooday oo aan weli tarikadiisii iyo wixii uu ka tegey aan la qaybinin oo mid kaloo dhaxalkii lihi uu geeriyoodo ama mid labaad ama mid saddexaad intaan tarikadii la qaybinin qofkaa hore dhintay ayuu qof dhaxalka ka mida dhaxalka dadkii lahaa ka midi oo haddana dhimanaya markaa munaasakana waxaa loogu magacaabay dee maalkiiba kaa dhintay ka guuraya oo kaa kale u soo guuraya waxaanay ka mid tahay faraa'ida ama dhaxalka meelaha ugu adag ayay ka mid tahay haddii loo sii yar fiirsado oo laysyar dul taagana wax adayg oo caynkaasa ma laha wuxuu sheekhu uhi maata idaa maata marka uu dhinto can warahatin marka uu shaksi ka dhinto dad dhaxlaya fa maata dabeedna u dhinta axaduhum midkood qabla alqismati intaan la qaybinin maalkii bal waad eegaye fa in lam yaris haaniya ka labaad haddaanay dhexlaynin hayrulbaaqiina kuwa soo hadhay hayrkood haddaanay dhexlaynin ayaga un ay dhexlayaan wa kaanuu hadday irhum dhexalkooda minhu ka labaad ay ka dhexlayaanna ka irhim dhexalkoodii min alawali ay ka dhexlayeen oo kale uu yahay jucila waxaa laga yeelayaa kaanna haaniya ka labaad sidii oonu lam yakun ahayn oonu jirinba waqusima maalkiina waxaa loo qaybin bayna albaaqiina kuwa soo hadhay ayuunbaa loo qaybin wadaalika mihaalka ikhwatin walaalo lab iyo wa akhawaatin walaalo dhadig weeye aw baniina ama wiilal iyo wa banaatin hablo uu meydku dhalay oo maata uu dhintay bacduhum barhkooda canilbaaqiina inta kale baaqigaa u ka dhintay waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu shaksi geeriyoodo wuxuu shaksigaasi ka geeriyooday can warahatin dad oo warasahoo dhaxlaya oo dhaxalkiisale ayuu ka geeriyooday fa maata axaduhum qabla alqisma dadkii uu ninkaa hore ka geeriyooday ee dhaxalka lahaa ayaa mid ka midii uu geeriyooday qabla alqismati litarikati almeyt alawal meydkoodaa horey dhexlayeen tarikadii iyo wuxuu ka tegey intaan la qaybinin ayuu mid kala dhintay bal haddaba masaladaa waad fiirin wuxuu yidhi fain lam yarit ahaaniya almeyt athaani meydka labaad haddaanay dhexlaynin hayrulbaaqiina kuwa soo hadhay mooye cid kale ma dhexlayso kuwa soo hadhay mooye cid kale ma dhexlayso meydkaa hore intii dhexlaysay ayuunbaa kan dambe ee geeriyoodayna dhexlaysa wa kaana irhuhum waxaanu haday dhexalkooda irhuhum bimacnaa kuwa hadhay ay dhexlayaani minhum meydka labaad dhaxalkooda ay dhexlayaanna wuxuu ahaaday ka irhihim dhaxalkii oo kale min alawali min almeyt alawali meydkii hore siday u dhexlayeen ubay u dhexlayaan juucila waxaa laga yeelayaa kaanna haaniya lam yakun sidii wax aanu meydka labaad jirinba tiradaba ku jirin wa qusima bayna albaaqiina shaygii laga tegana inta soo hadhay ayuunbaa loo qaybinayaa shaygii soo hadhayna waxaan le maalkii iyo wixii laga tegayna inta soo hadhuunbaa loo qaybinayaa yacni waa wax iska fududoo waxa weeye nin baa dhintayoo wuxuu ka dhintay dad dadkii oon weli maalkii qaybsan buu mid kala dhintay haddaba kaa kale waxa dhaxlayaa waxa weeye un intii ka hore dhexlaysay isaga marka laga reebo ilaa isagii baa maanta la dhexlayaaye intii meydka hore dhexlaysay ayaa dhexlaysaa isla markaana siday u dhaxlayaan yacni kan dambe waa siday ka hore u dhexlayeenoo isma bedelayo faradkoodii waxay qaadanayeen iyo qaabkoodiina isma bedelaya siday ka hore u dhexlayeen unbay kana u dhexlayaan waxaa laga dhigayaa buu yidhi bimacnaa xagga xisaabta iyo gaabinta ayuunbaa looga jeeda waajib sharciga maahay waxaa laga dhigayaa uun sidii waxaanu kalabaad jirinba kalabaad si aanu waxaanu jirinba oo mihaalkeeduna waxa weeye waa walaalo lab iyo walaalo dhadig iyo wiilal iyo gabdho meydku dhalay oo dabeedna qaarkood qaarkii kale ay ka dhinteen marka waxaa uun laga dhigayaa uun kuwanka hore ka dambeeyey inaanay jirin oo kale unbaa laga dhigayaa mithaal ahaan nin baa wuxuu ka dhintay afar wiiluu dhalay iyo afar hablood oo u dhalay sideebaa loogu qaybinayaa masalada marka ad intaa dhaxal siinayso sideebaa loogu qaybinaya waataynu soo marnayn yacni afarta inan waxaa laga soo qaadayaa siddeed hablood afarta habloodoo labiyo toban hablood ayuunbay noqonayaanoo maalkii labiyo toban ayuunbaad ku dhisaysaa marka haddaba inan ka midii uu dhinto inan baad dhintay iyadoon maalkii hore la qaybin baa inan dhintay maxaad maantana ugu qaybinaysaa toban baad ugu qaybinaysaa kaasuunbaad ka saaraysaa uun saddex inan oo lixa iyo afartii hablood tobankaasuunbay masaladu noqonaysaa weligaaba sii wad yani hadduu mid labaad dhinto maxaad haddana masaladii ku qaybinaysaa sideed baad ku qaybinaysaa hadduu mid kala dhinto hadday inaanimo sala dhibato ka soo qaad toddobaad ku qaybinaysaa yani waa saasoo kale ka ikhwatin walaala iyo waakhawaatin walaala dhadig aw baniina wa banaatin ama wiilal iyo hablo uu maydku dhalayoo maata bacduhum cani lbaaqiina labadaba wuu yeela halkaasi maata bacduhum cani lbaaqiina laa markaa haddaba sheekh wuxuu horraysiiyey walaalaha ayuu wiilasha ka horraysiiyey maxaa yeelay xagga maydka hore iyo maydka labaad labadaba waa isku mid ayagu walaaluhu oo masalan marka dee ah ila ila markay ikhwo ahaayeen markaynu mayd ikhwan leen walaal markaynu leenahay yaa geeriyooday dee walaalkood markan kale walaal kale geeriyoodana maxay ku dhexlayn haddana walaalnima uun laakiin wiilashu ayagu way isyar khilaafayaanoo dee masalan markaynu leenahay inamo iyo hablo maydku dhalay markaa waxay ku dhaxlayaan wiilnimo iyo inanimay ku dhaxlayaan marka mid ka mida ayaga ka dhinto markaana maxay ku dhaxlayaan walaalnimay ku dhaxlayaan markaana laakiin xagga kaleanu iska bedelayninoo labadiba waa casabadaasoo dee habluhuna maxay noqonayaan caasibun bikayrihi bay noqonayaan oo casabun bay noqonayaan markaa dhaxalkoodii baan isbedelaynin ee halkaa ayuu marka horena bunu way ku dhaxlayaan marka dambena ukhuwa way ku dhaxlayaan laakiin walaaluhu maydka hore iyo maydka dambeba waxay ku dhaxlayaan waa ukuwa bal hadda ku noqo maata idaa maata markuu ka dhinto shaksi can warahatin dad dhaxlaya fa maata axaduhum midkood uu dhinto qabla alqismati intaan tarikadii la qaybin bal u adeegaya fain lam yarit aaniya ka labaad haddaanay dhexlaynin hayrulbaaqiina kuwa soo hadhay mooye cid kale haddaanay dhexlaynin oo wa kaanaw hadday irhum dhexalkooda minhu min ahaani maydka labaad siday u dhaxlayaanna waa ka irhim dhexalkoodii min alawali ay ka dhexlayeen sidii ka hore ay u dhexlayeen bay ka labaadna u dhexlayaan juucila waxaa laga yeelayaa kaana aaniya ka labaad sidii oonu lam yakun ahayn boonu jirin wa qusima waxaana loo qaybin bayna albaaqiina intii soo hadhun baana maalka loo qaybinaya ka ikhwati waa walaalo lab iyo waa khawaatin walaalo dhaadig ow baniina wiilal iyo wa banaatin hablo maata uu dhintay bacduhum barhkood canilbaaqiina baaqii uu ka dhintay ka soo gudubtaa haddee wuxuu uhi way lam yanxasir haddaanu koobin irsahu dhaxalkiisu filbaaqiina kuwii hadhay baanu ku koobmin aw ama inxasara waa ku koobmee wakhtalafa waxaa iskhilaafay qadrulistiqaaqi mudashada qadarkeediba ayay iskhisaasay oo kaa horena qadar bay ka qaadanayaan ka dambana qadar bal waa adeegiyo fasaxiix buu hi waxaad hortuu saxiixisaa mas'alat alawali ka hore masaladiisa uma intaa dee mas'alat ahaani ka labaad masaladiisa saxiixiya uma intaa dabeed in inqasama hadduu qiibsamo nasiibu haani ka labaad nasiibkiisa min mas'alati alawali uu ka qaatay calaa mas'alatihi hadduu u qaybsamo fadaaka kaasi waa mid daahir oo iska muuqda wa ilaa haddii kale oo aanu u qaybsamin bal waa adeegaya fa in kaana hadduu yahay baynahumaa dhexdooda halkee mayd masalada masalada labaad iyo nasiibkii uu maydka labaad ka qaatay masaladii hore muwaafaqatun hadday muwaafaqa ka dhex jirto duriba wafqu mas'alatihi maydka labaad masaladiisa wafqigeeda ayaa waxaa lagu dhufanaya fii mas'alati alawali ka hore masaladiisa ayaa lagu dhufan wa ilaa haddii kaloona iswaafaqin kulluhaa dhammaanteed masalada labaad baad fiihaa tii hore ku dhufan famaa balaqa wuxuu gaadho ayay saxataa minhu labadooduba ka wada ansaxayaan uma intaa dabadeed man qofka lahu shay-un wax ku lahaa min alulaata hore akhada wuxuu qaadan madruuban isagoo loogu dhuftay fiimaa duriba fiiha wixii lagu dhuftay masalada waman lahu shayun min ahaaniya masalada dalbaad kii wax ku lahaana akhadahu wuu qaadan madruuban isagoo loogu dhuftay fii nasiibi haani maydka labaad nasiibkiisii minalula uu ka qaatay ow fii wafqihi ama wafqigiisa ayaa loogu dhufan in kaana hadduu yahay bayna mas'alatihi iyo wa nasiibi wafqun hadduu wafqi ka dhaxeeyo bal hadda waynu isul tahay baa iska fududahay wuxuu idhi sheekhu haddii aanu dhaxalkii wain lam yanxasir irhuhu fi lbaaqiina maydkan labaadee dhintay ayaanu dhaxalkiisi waxaanu ku koobnayn filbaaqiina intan soo hadhay kuma koobna sideenu ugu koobnayn dee cid kalaaba dhaxlaysa kuwii hore shaqaba kuma leh ama cid kalea la wadaagsanayso meydka labaad ka soo qayb gelaysa in lam yanxasir irsuhu filbaaqiinad waa taa aw inxasara ama uu ku kooban yahay oo intoodanun baale wakhtalafa qadrulisticqaaq qadarkan mudashada ayaa iskhilaafaya oo masalan mar ayadoo zawjo ku dhexlaysay ayay markan dambena hooyanimo ku dhexlaysaa markaa qadarkii mudashada ayaa halkaana iska khilaafaya marka ay caynkaa tahay ee meeshii ama ay cid kale soo gasho ama waa ciddii hore une siday meydkaa hore u dhexlayeen iyo kalabasay u dhexlayeen ay isbeddesho fasaxiix mas'alata alawali buu yihi horta ka hore iyo masaladiisa meydka hore iyo masaladiisaad halkaa dhigaysaa hadday ka jabto waad saxiix yeeli halkaasaad dabeedna dhigaysaa waxaanad xasuusnaataa marka aad masalada hore saxiix yeesheed halkaa dhigto qofka labaad ee dhintay masalada hore wuxuu ka qaatay wayna daba soconaysaa taasi waayahay marka aad siaa samayso uma mas'ala aaniy صaxiix mas'ala aلthaani ka labaad baad haddana masaladiisa saxiix yeelaysa ayana halkaasaad dhigaysaa maxaad markaa isu fiirin waxaad isu fiirinaysaa maydkani masaladii hore intuu ka helay sihaamtuu ka helay iyo waxaad isu fiirin dadkan dhaxlaya ee masaladiisani dadkan isaga dhaxlaya ka dambe dhaxlaya masaladiisa ayaad isu fiirinaysaa masaladiisu halkay ka ansaxdo hadday hadday jabgalo ama halkay ka unkantay kana ansaxdo iyo waxaad isu fiirin masalada hore wuxuu ka qaatay fasaxiix mas'alata alawali buu yidhi uma mas'alata ahaaniya ka labaad haddana masaladii saxiixiyeen uma intaa dee markaad labadii masaleba halkaa aada dhigato ininqasama nasiibu thaani maydka labaad aanigu waa maydka labaad maydka labaad nasiibkiisu hadduu u qaybsamo min mas'alati alawali masaladii hore wuxuu ka qaatay maydka labaad masaladii hore wuxuu ka qaatay hadday calaa mas'alatii u qaybsanto fadaaka kaasi hawl kale uma laha halkaasunbay ka ansaxaysaa masaladu markaa halkaasunbay ka wada ansaxaysaa bilmithaal baynanu u samaynaynaa muqriguna mithaalkaa waa dhigaya waxa weeyaan haweenay baa dhimato waxay ka dhimatay zawj ninkeedii ukhtayn laba walaaladoo ama shaqiiqa ama leaba laba ukhto oo ama shaqiiqa ama leaba masaladaa haddii lagu idhaahdo dabeedna markay taasi intaa ka dhimatay ayaa labadii hablood ee ruuxa hore dhimatay ay walaalo ahayn intaan masaladii la qaybinin ayay dhimatay waxay ka dhimatay walaasheedii kale ee islaanta hore la dhexlaysay iyo inan ay dhashay inan ay dhashay ayay ka tagtay maxay haddaba tallaabooyinka ahaayeen inaad masalada hore saxiix yeesho haddana tallabaad aada saxiix yeesho kadib aad isu eegto maydka labaad masaladii hore wuxuu ka qaatay iyo masaladiisana aada isu eegto hadday isu qaybsamaan markaa halkaasunbaad ku dayn bal haddaba aynu dhisno zawjku maanta muxuu doonayaa nis buu doonaya labada uktana maxay doonayaan uluaan bay doonayaan waayo uluaan iyo nis halkay ka wada dhismaan lix sow maaha waayo lixdii waxaan siiyey ulutaankooda waa misa afar baan siiyey labadii hablood maxaa soo hadhay zawjkuna muxuu doonayey oo markii kale xagu ka qabtay waynu u cawlaynaa toddobaynu markaa masaladii ka dhisaynaa toddobadaa markaad masaladii ka dhisto maxay kta maxay ukhtadiiba qaadatay markaa ukhtadiiba waxay qaadatay laba ukhtadiiba laba ayay qaadatay masaladii labaadna u kaalay masalada labaadna maxay ahaayeen ukhto shaqiiqa iyo iyo bintu sulbi maxay labadaasina qaadanayaan midba nis bay qaadanaysaa halkeebay uga unkamaysaa markaa masaladii labay uga unkamaysaan haddaba waxaad isu eegtaa wuxuu ina yidhi haddaba uma in inqasama nasiibu haani maydka labaad oo imika ah ukhtada shaqiiqada ah ama liabka ah nasiibkeedii min mas'alati alawali ay ka qaadatay oo imise ah laba ahi hadduu u qaybsamo calaa mas'alatihi maydkan labaad masaladiisa oo ayana imise ah laba ah fadaaka kaasi waa daahir weeyaan labadeedii ayuunbaad labadana kala siin labadii ay maydkaa hore ka heshay ayuunbaad labadana kaa siinaysaayo masaladii wax dhismaahoo kale kaagama baahna labada ay qaadato may labadana kala qaadanayaan jaamico kale uma baahna taas waxaan u malayn iyada inaa fahamtiin aynu ka soo gudubno calaa mas'alatihi fadaaka kaasi waa daahir buuhi wax dhib badan maaha wailaa buuhi haddaba way u qaybsami weyde way u qaybsami weyde maxaa maxaa qaybsami waayey maydka labaad masaladii hore wuxuu ka qaatay iyo masaladiisii macnaa dadkan isaga dhexlayey masaladoodii ayaan u qaybsamaynin nasiibkii uu maydka labaad masaladii hore ka qaatay baa masaladiisii u qaybsami waayey bal waad eegi buu yidhi fain kaana baynahumaa iyo maxaa laysu eegayaa markaa waxaa laysu eegayaa maydkan labaad masaladiisu halkay ka dhisantay haddii ayanay jabin ama halkay ka ansaxday hadday jabtay iyo wuxuu ka qaatay masaladii hore maydkii hore wuxuu ka qaatay iyo masaladiisu halkay ka ansaxday ayaa laysu eegayaa haddii ay fain kaana baynahumaa mas'alada maydka labaad iyo nasiibkii uu masalada hore ka qaatay hadday muwaafaqatun ka dhaxayso duriba wafqu mas'alatihi mas'aladiisa halkay ka waafaqday ayaa fii mas'alati alawali ka hore masaladiisa lagu dhufanaya bal halkaan aan misaalin mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey laba ayeeyo saddex hablood ay walaalayiinoo mutafariqaad ah mutafariqaad maxaynu uga jeednaa ukhto shaqiiqa mid le aba mid le uma ayadoon dabeetana la qaybinin ayaa tii xagga hooyo ayaa dhimatay waxay ka dhimatay walaalay xagga hooyo ka walaala yihiin oo shaqiiqadii markii hore ah iyo laba ay xagga aabbo ka walaala yihiin iyo ayeydeed oo labadii hore mid ka mid ah bal haddaba tallaabooyinkeennii aynu mayd walba masaladiisa aynu saxiixinno waxaynu halkaa kore ku haynaa laba ayeeyo maxay doonayaan soo dus ukhtada shaqiiqadii maxay doonaysaa taliabkii maxay doonaysaa taliumkiina maxay doonaysaa sudus waa saddex ud saddex sudus iyo iyo nis halkee bay ka dhismaysaa lix bay ka dhismaysaa waayo makraju sudus waa waa in saddex sudus waa mutama waa tamaahul niskuna wuu tadaakhulayaa lix bay markaa masaladii ka dhismaysaa lix markay ka dhisanto ayooyinkii maxay qaadanayaan walaasha hortooda ukhtada shaqiiqada saddex sii labada ayeeyana mid sii ukhtada liabkaana mid sii ukhtada liumkaana mid sii masaladii soo intaa kuma dhammaa labadii jadda mid bay qaateen ukhtadii liumkeedna mid bay qaateen tii liabkeedna mid bay qaatay soo saddex maaha shaqiiqadiina saddex bay qaatay masaladii halkaasii ku dhantay halkaa ma ku ansaxday maxaa ku jira jab baa ku jira waxay ka jabtay labada ayeeyo maxay ahayd tallaabooyinkii aynu maraynay aynu soo qaadaynay in cidday ka jabtiyo sihaamtooda laysu eego waynu soo eegno waaxid iyo laba miyay iswaafaqsan yihin maxaa ka dhaxeeya tabaayun markay tabaayuntana maxay ahayd tallaabadii la qaadayey labadooda laysku dhufan maayo waxaa la qaadaya cadad ruusta la qaadaya o aslumsali baa lagu dhufanaya laba iyo toban ayay markaa ku noqonaysaa laba iyo toban soo maaha taasi haddaba laba iyo tobankaa haynoo fadhido waxa inoo timi masaladii labaad masalada labaadna maxay ahayd waxaan nidhi ukhtadii saddexdaa markay kuwaa saddexda ahaayeen ayaa ukhtadii lu-umka ahayd ayaa dhimatay welibana usii qaybiyo iminka labada jaddo ukhtada horta shaqiiqadii waxay qaadanaysaa lix labada jaddana labay qaadanayaan min hal ukhtada liumkiina labay qaadanaysaa ta liabkiina labay qaadanaysaa halkaasay ugu dhammaanaysaa horta qoladaa markaa haysana oo ukhtada liumkaabaa iminka dhimanaysa ee waa imisa waxay masalada hore ka qaadatay waa laba labadaasi markaa yaanay kaa lumin waxaynu u imanaynaa markaa masaladii labaad ukhtadii liumkahayd baa waxay ka dhibatay ukhta liuma waay maxay taasi leedahay sudus laba ukhto oo liabaweyna ayaguna waxay leeyihin uluhaan iyo ayeeyo maxay iyana leedahay sudus bay leedahay masaladaasina halkeebay ka dhismaysaa lix lixdii labadii hablood maxay qaadanayaan labadii labadii shaqiiqo waxay qaadanayaan afar maxaa kale bay ukhtali umaa kuu joogtay iyo jaddo ayaguna labada soo hadhay ayay sudusudus u qaadanayaan masaladii labaadna halkaas ayay ka ansaxday haddaba waxaad isu eegtaa maydkan labaadi masaladii hore wuxuu ka qaatay oo ah laba ilan labiyo toban baynu ka ansixinaynu gaadhsiine iyo masalada labaad oo lix ah maxaa ka dhexeeya tawaafuq binisba ka dhexeeya fain kaana baynahumaa muwaafaqatun duriba wafqu masalati masaladiis masaladiis wafqigeeda ayaa fii masalati alawali lagu dhufan nis markaa masalada labaad oo lixa halkay ka waafaqday sihaamtiisu waa nisa saddex u celi saddexdaasun waxaad ku dhufataa masaladii hore halkay ka ansaxday oo labiyo toban ah lix iyo soddon